runtii somalilan maaragtaye waa gobolka ka tirsan soomaaliya hase ahatee tabashay qabaa marka tabashadaasay ila tahay inuu oon wadahadal ka geli doono haddii alla yidhaahdo wadahadalkaasuna dee wuxuu ii muuqdaa in haddii si saxa loo wajaho wanaag ku dhammaan doono insha allah
magacaabista ergegan arrimaha somalilan madaxweyne xasan sheekh waxay ku soo aadisoo lama oran karo xilli arrimo xasaasi ay taagan yihiin colaad gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood ay ka jirto sidoo kale somalilanna ay dooneyso gooni istaag inay noqoto marka sidee laysu soo dhoweyn karaa baad is leedahay labada dhinac
wallaahi arrin aad u ah adag oo aada xasaasi u ahoo u baahan howlkarnimo iyo waayo aragnimo iyo aqli fayow ayaa ayaa meeshaas iiga muuqda waayo dagaala ka furan ee maaragtaye somalilan goboladii lii jiray dhexdooda oo waa dagaala ka socda dagaalkaasuna dee waa waa nasiib daro waayo maaragtaye waxay ahayd in wax walba wada hadal lagu dhameeyo hadda waxaad moodaa maaragtaye somalilan waxay tabanaysay in maaragtaye dhibaato loogu geystay dalkii ay maaragtaye taladeeda iyo awoodeeda u dhiibatay ee la midowday inay dhibaato u geysteen laakiin hadda iyada ayaa joorfal samaynayso iyaduna dhibaato ayay geysanaysaa marka waxay u baahan tahay si oo adag oo maaragtaye macquula in loo wada hadlo hadday suuragalna way ka tahay say la tahay waayo dal haddii uu rabo in maaragtaye la dumiyo waxaa la dhihi jiray dagaala la geliyaa dhanka kale soomaalidii nafteedii culays adag oo la dagaalanka nimanka nabadiidkaha horyaala maaragtaye culayskaasuna culays hadda laga baaqan kara ma aha